kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guud asad cismaan cabdulaahi ayaa kormeer ku tagay qaybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho xilli xalay magaalada muqdisho ka da-ay roob xooggan ah oo saameyn ku yeeshay bulshada guddoomiye ku-xigeenka ah ayaa faray maamulada degmooyinka gobolka banaadir in ay u gurmadaan shacabka nugul iyo kuwa uu saameeyey roobka isla markaana ay dardargeliyaan oo adeegidda bulshada waxa uuna dhinaca kale baaqu diray qaybaha kala duwan ee bulshada in ay isku gargaaraan ayna ka warhayaan dadka nugulka ah dabcan caawa waxaad ogtihiin roob xoog leh inuu da'ay oo magaalada muqdisho uu ka da'ay isagoo dee dalka guud ahaan ka bilowda alxamdu lilaah roobku waa wixii la sugaayey oo dadku maaragta ay u baahi qabeen ilaaha ma hadda iska leh caawa magaalada muqdisho ayuu roobkaanu si xooga uga da'ay waxaan soo marnay magaalado meelo badan oo ka mid a ayaan soo marnay dabcan waxaad arkayseen biyaha oo jidadka si xawliga ku ordaaya oo socda meelihii maaragta wara warihii biyo qabadka laftirkoodu aaday u buuxsameen magaalada laftirkeeda dhowr meelaa maaragtay guryo dumay iyo laga soo sheegay oo maaragtay maamulada degmooyinka ay soo gudbiyeen marka dee caawo dhan waxaan u kuurgelaynay taliyaha booliiska iyo taliyaha qaybta iyo maamulka gobolka banaadir annagoo ah sida ay wax u jiraan marka waxaan rabaa halkan inaan aniga aan maamulada degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka inaan ka faro dabcan roobkaanu hadda waa bilowday waana soco doonaa marka degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka iyo hay-adaha ammaanka labadaba waxaa la rabaa inay dadka u gurmadaan laga warqaba dadka sababta aan u kormeerayno u soconnana waxay ahayd inaan la soconno xaaladda dadka aan la soconno marka hay-adaha ammaanka iyo maamullada degmooyinka intaba waxaa laga rabaa inay ka warqabaan dadka xaaladdooda ay la socdaan u gurmadaan haddii gurmad dheeraada ay u baahdaanna daqiiqad kasto meelaha aan ku wada xiriirno ay warbixin rasmiya ay soo dhigaan hadduu ilaah yidhaahdo marka annaguna waa dadaali doonnaa dabcan wax kasta oo aan adeegsan karno oo roobkii laftirkiisa hadda weli socdee haddana shaqaa lagu jiraa oo booyadihii iyo meelaha meelaha aan isleennaha waa muhiim shaqadeeda waa ku jiraan